goboleedka koonfur galbeed soomaaliya saad ka warqabtaan baa dhaalmihii lasoo dhaafay wuxuu dhaariyey tiradii ugu horeysay ee baarlamanka koonfur galbeed soomaaliya oo tiradooduna ahayd sideetan iyo sagaal xubnood waxaana rajaynaynaa tirada dhibana haddii ilaahay qabado in xiliyada fuud ayna ugu soo aadan ama maalmaha soo socdaba la qaarin doono kadibna la gudageli doono haddii alla qadaro sidii loo dooran lahaa guddoon baarlamaan oo kumeel gaar ah kaasuna uu access ama uu process ugeli doono sidii loo heli lahaa baarlamaan taaba isla bisha janaayo gudaheeda haddii la qabro oo tana loo helo gudoomiye rasmi ah bisha janaayo gudaheeda haddii la qabro soomaalideena sidaad og tahay baa wax kastoo waayo aan madalo waxunbaa laga docodoceeyaa oo la yidhahda waxbaa sidaasa waxbaa sidaasa yeeshee waxaan rajaynaynaa in waxyaabaha dadka koonseenka ka qabaabsan socodka dhismaha baarlamanka iyagana la qancin doono wixii khalaas ah ama jirana ah inkastoo hadda aan aaminsanahay inaanay waxba jirin aan xallin doono ka dowlad goboleed ahaan hadala waxaynu kusoo jirnay muddadii sanadka ahayd dib u heshiisiin iyo sida amniga guud ahaan loogu shaqayn lahaa haddana ilaahay maadii waxaynu rabnaa inaan usii gudubno horumarka koonfur galbeed soomaaliya iyo waxyaabaha ay u baahanyeen reer koonfur galbeed soomaaliya inagoo la kaashanayna ilaahay subxaanahu watacaala inaynu dadaal badan u gelino si xasilooni taama iyo horumartaama looga helo gobolada koonfur galbeed soomaaliya